تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح walaalayaal waxaa ogaataan ugu horrayn baaraka allaahu fiikum xaqa garashadiisu ma adka waa arrin aada iyo aada u fudud weeye qofka doona waayo xaqu waa mid waadix ah oo bayin ahoo aada iyo aada u cad sidaa awgeed baa rabbi wuxuu yihi jalla wacala walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir wallaahi eh waxaanu u fududaynay xaqiiqa ahaan qur'aankan waanu yasiray oo waanu fududaynay lidikri si loogu waansamo oo loo xifdiyo oo loo qaybo oo loo fahmo o loogu dhaqmo fahal min muddakir mid haddaba kuwaana qaadanaya oo qur-aanka kariimka ah qaybaya oo ku dhaqmaya ma jiraan macnihii kuwaana qaata oo qur-aanku wacdi ha idiin noqdo oo ku dhaqma oo xifdiya oo ku toosa weeye waxa ilaahay uu tilmaamay qur-aankii oo waxa weeye ah xaqii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo dejiyey iyo halkaa aynu isula noqonayno ee koobaad inuu fududeeyo fudayd uu ka dhigay fudaydkaasina wuxuu koobsanayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu alfaadiisa u fududeeyey akhriska la akhriyayo iyo qaybista la qaybayo macaanidiisana ilaahay jalla wacalaa wuxuu u fududeeyey fahamka la fahmayo marka qur-aanka si sahlan baa loo akhriyi karaa loo xifdii karaa loo qaybi karaa si sahlan baa loo fahmi karaa ujeeddada iyo waxa uu ka hadlayo qofku hadduu fiirsadu dhegaysto uu u qabsan karaa taana waxaa aada iyo aada u dareemaya qur-aanka kariimkaa qofka dadka u dhiga taa aada iyo aad buu u dareemayaa oo qofaan qur-aanka hore u dhigan laga yaabo inaanu xataa akhriska carabiga akhriyi karahayn ayaad isku dayeysaa inaad qur-aanka u mariso qayb ka mid ah kolka hore qur-aanku waa bilisaanin carabiyin mubiin innaguna dee dad caajima ayaynu nahay mararka hore waxaad dareemaysaa sida uu u adag yahay ee waxa weeyaan markaa sacab uu yahay in yaroo kooban qofkii markuu ku celceliyo eed istidhaahda ka dhegayso ayaa waxaad arkaysaa isagoo si fiican u toosinaya oo akhrisiisaasi runtii aad ku raaxaysanayso marka qur-aankan kariimka ah ilaahay jalla wacalaa sidaasi ayuu inoogu fududeeyey waxaynu haddaba walaalayaal xaqa ku garanaynaa dhowr tallaabo inaynu aada iyo aada ugu dadaallo arrinka koowaad waa talabu alxaqi waalxirsu calaa macrifatih xaqii si aynu u garanno waa in la raadiyo oo loo dadaalo oo qofku wakhti uu ku bixiyo iyo wixii kale uuga baahan yahayba xaqii siduu u ogaan lahaa sidaa awgeed baa waxaynu arkaynaa qur-aanka kariimka ah iyadoo ilaahay uu inoo sheegayo inuu u soo dejiyey in loo fiirsado la fahmo oo macaanidiisa la dhuuxo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulul albaab waxa ilaahay mar kale canaananayaa dadka aan qur-aankan ku tadaburaynayn u fiirsanahayn ee aan waxa weeye dhuux ahayn afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka qofku inuu fahmo uu aada iyo aada macaanidiisa u dhuuxana cilmi fara badan baa ugu furmaayay ahlulcilmigu yidhaahdeen ilaa alcalaamatu bnu lqayim uu yihi raximahu llah watadabbari alqur'aana in rumta alhudaa falcilmu taxta tadabburi lqur'aani tadabburkaasi qur'aankuna wuxuu u suuro gelayaa qofka carabigii garanaya cilmigii kala garanaya tafaasiirtii ahlulcilmigu ay saareen qur-aanka akhristay dee wax fahansan ayuu tadabburka u suuro gelaya qofaan dee waxba fahansanayni tadabbur waxa weeye u suuro geli maayo walaalayaal xalaqaadka cilmiga sharciga lagu hayo ee xaqa dadka loogu sheegayo inuu qofku xaadiro oo uu dhegaystu ka qayb galo ayuu xaqii ku dalbi karaa iyo ahlulcilmiga xaqa sheegaya ee ahlulxaqa ah inuu ka faa'iidaysto oo xaqaasi uu ka qaato siyaabaha xaqa loo dalbi karo waxaa ka mid a khudbadaha la dhagaysanayo oo ilaahay jalla wacalaa khudbadaasi jimcaha ee usbuucii ama wiigiiba mar in la dhagaysta ayuu inoo sharci gareeyey si dadka khafladda iyo mooganaanta looga toosiyo diintooda loogu baraarujiyo aakhiradooda loo xasuusiyo ilaahay jalla wacalaa loo xasuusiye iyo xaqa sidaa awgeed baa khudbadaha jimcaha aynu isu jeedinaynaa waa meelaha muhiimka ah ee weliba dadkuna wada yimaadaan ee xaqa waxa weeye laga garan karo lagana qaadan karo sidaa awgeed baa waxaan sax ahayn khudbadda in laga habsaamo ogaan looga habsaamo maalin kaste oo salaada marka la aqiimo uun qofku waxa weeye uu salaada yimaado arrinta noocaasi walaalayaal sax maaha qof yahaw muslimka ahi khudbadda iyo wacdiga la jeedinaya adiga ayuu kuudan yahay boodhka ayuu kaa jafayaa waa isxasuusinoo maalinba mawduuc iyo arrin wanaagsan ayaa la ysu sheegaa marka haddii wiigga oo dhan aanad muxaadirana fadhiisan kelmadna dhegaysan kitaabna dhegaysan isla markaanaad aanad akhrisan khudbaddii jimcahana xataa aad meheradaada iska joogto ama hawlahaaga kale iskaga maqnaato ood salaada uun xaadirto dee waxa weeyaan markaa soo naftaadii kamaad qadin khayr badan iyo baraarujintii ilaahay jalla wacalaa uu inoo sharci gareeyey waxaa kaloo ynu xaqa ku dalbi karaa baaraka allahu fiikum inaynu akhrisanno kutubta xaqu ku qoran yahay oo fara badan oo ugu horeeyo kitaabka ilaahay jalla wacalaa iyo kutubta ay ku qoran tahay ee lagu ururiyey axaadiidta rasuulkeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalam qodobka labaad walaalayaal ee isagana aynu xaqa ku ogaan karaa waxa weeye xusnulqasdi ujeeddo wanaagsan waa inaynu leenahay oo markaad wax akhrisanayso xaqa u dadaalayso wax dhiganayso wax dhegaysanayseed khayrka dhegaysanayso waa in ujeeddadaadu ay fiican tahay waa inaad rabto xaqa inaad garato kolka aad garatana aad ku dhaqanto oo aad ku camalfasho ujeeddooyinka xunxun waa inaad ka maran tahay waa inaanad xaqa u baranahayn si dadka aad uga badisa ama aad ula doodo si dadka agtooda ammaan aad uga hesho oo lagu yidhaha qof cilmi badan weeye si waxa weeyaan maal ama jaah ama ujeeddooyinka kale eeg liite ee adduunyada ku saabsan aad u hesho ujeeddadaadu markaa waa inay wanaagsanaato oo aad doonaysa inaad ku badbaaddo garashada xaqa ah isla markaana aad ku sugnaato o aad ku dhaqanto waxa walaalayaal saddexa oo aynu ku heli karraa ama ku garan karraa xaqa inaynu ilaahay jalla wacalaa barino waayo xaqa garashadiisa iyo raacistiisa waa hanuunkii hanuunkana ilaahay baa haya jalla wacala cidduu doonaanu siiyaa walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay baa cidduu doono hanuuninaya hanuunku gacanta ilaahay buu ku jiraa ducadana iyo ilaahay hanuunka in la weydiisiiyo garashada xaquna qofkii xaqa hayaana wuu u baahan yahay ee ficlan hanuunsan qofkii aan xaqa hayninna wuu u baahan yahi oo labaduba way u baahan yihiin sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa markuu ahluljannaha ka warramayey kolkay jannada galaan maxay odhanayaan ilaahay bay uga mahadnaqayaan hanuunkuu hanuuniyey ee sababu noqda inay goobtan wanaagsan iyo jannada yimaadaan wa qaaluu alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah rasuulkeennuna wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam mar mararka ka mid ah oo dagaal iyo dhibaato lagu jiray lowla allahuma htadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa sidaa awgeed baa xadiidulqudsigii saxiixa muslimka ku soo arooray ilaahay jalla wacalaa isagoo addoomihiisa la hadlaaya wuxuu farayaa yaa cibaadii kullukum daallun ilaa man hadaytuh fastahduunii ahdikum addoomahaygiiyow dhammaantiin waa lunsantihiin oo waa habowsantihiin midaan anigu hanuuniyo mooyaane oo aan xaqa tusay ee ku camalfalkiisana waafajiyey mooyaane fastahduunii ahdikum hanuuni weydiistoo hanuunka anaa haye iga dalba waan idin hanuunin doonaaye u fiirsada rasuulkeennii sharafta lahaa sala allahu calayhi wasalam kaynu ku dayanaynay ka aynu qof kastoo inaga midi doonayo maalinka qiyaamo safkiisa in waxa weeye lagu laynagu daro habeenkii markuu salaatuleysha u kaco sida caaisha ay sheegaysa saxiixa ku soo aroortay wuxuu ku ducaysan jiray ama salaada uu ku furfuran jiray ilaahay jalla wacalaa inuu weydiista inuu hanuuniyo xaqana tuso isagoo nabi muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu odhan jiray allahuma raba jibraa'iila wa mikaa'iila wa israafiil faatira asamaawaati waalard caalima algaybi waashahaada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف في- من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلهي buu ugu tawasulayaa rasuulkeena sharafta li sala allahu calayhi wasalam rubuubiyadiisa gaar ahaan rabbinimada uu rabbiga u yahay malaa'igtaasi sharafta leh ee jibriil iyo miika'iil iyo israafiil abuurista cir iyo dhulbaa uu abu- uu abuuray ilaahay jala wacalaa ogaalku og yahay waxa maqan iyo waxa joogaba inuu ilaahay jala wacalaa waxyaabaha lagu kala duwan yahay laysku khilaafo sida xaqa uu waafajiyo oo xaqa uu garansiiyo isla markaana uu ku hanuuniyo sidaasaa inagana inala gudboon baaraka allahu fiikum hanuunka waynu u wada baahanay dhammaanteen sidaa awgeed ihdina siraata almustaqiim ragcad kaste faatixadii baynu akhriyaynaa aayaddaasi ay ku jirto ilaahay ou nagu hanuuni waddada toosan siraata aladiina ancamta calayhim kuwii aad u nicmaysay waddadooda ilaahay ou nagu hanuuni hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin faatixada oo aad u macno weyn ayaynu sidaa u akhrinaa ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala xaqa inuu ina tuso ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inagu sugo ilaahay baynu weydiisanaynaa ku camalfalkiisa inuu inoo fududeeyo rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar aquulu ma tasmacuuna waastaqfiru allah